الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta saddexaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii miilaadiyada waxaa bilowday waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida kaasoo soo dhammaaday sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shanta waxaana natiijada dagaalka ay noqotay in la jebiyo jabaan taasoo ka dhigan inay ka baxday dalka shiinaha oo aan horay u soo tilmaamnay in xooggiisa jabaan ay la wareegtay isla xilligaasi waxaa dalka shiinaha ka bilowday kacdoonkii shuuciyadda oo uu hogaaminayey mawtasi tonga jamhuuriyiintii talada hayay ayaana u insixaabay jasiiradda taiwan oo ay sheegeen inay ka madax bannaan tahay shiinaha intiisa kale waxayna taageero ka helayeen awoodaha reer galbeedka dowladda ruushka oo iyaduna damaceeda la xiriirta dhulka turkistaanta bari aanu marnabo joogsan ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah shuuciyadda shiinaha iyadoo sheegtay inay taageerayso qaar ka mid a muslimiinta turkistaanta bari ee ka soo hijrooday shiinaha laakiin shuuciyadii la wareegtay shiinaha ayaa si adag uga gilgilatay in turkistaanta bari uu noqdo dhul ka baxsan gacantooda waxaana hogaamiye mowtaasi tanga uu sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ciidamadiisa la soo galay dhulka turkistaanta bari isagoona meesha ka saaray dhammaan iskudayadii lagu doonayay in dhulkani looga difaaco shiinaha reer turkistaanta bari marnaba ma aysan aaminin inay shiinaysku wax la wadaagaan mana doonaynin inay maamul ahaan hoos tagaan shuuciyada shiinaha sidaasi darteed tan iyo waagaasi waxa ay u dagaalamayeen inay iska dulqaadaan gumaystaha shiinaha marka laga hadlayo dadka dega dhulka turkistaanta bari waxa ay u qaybsameen qowmiyadaha turkida khazaaqiyadda qarkiisyadda waxaase kaalinta koowaad ku jira ay goorta oo kelimad ahaan marka la macneeyo ka dhigan isku duubnida iyo wadajirka waxaana qowmiyaddan lagu tiriyaa qowmiyadda labaad ee ugu ballaaran qowmiyadaha muslimka ah ee uu shiinuhu gumaysto qowmiyadda ay goor ayaa nisbe ahaan waxa ay dhulka turkistaanta bari dadka ku nool ay ka tahay boqolkiiba toddobaatan waxaana ku soo xiga qowmiyadaha khazaaqa hiwa qarqiis iyo qowmiyado kale dhammaantoodana waa dad suniyiin ah oo haysta madhabka xanafiyada dowladda shiinaha ayaa isku dayda inay ka been sheegto tirada muslimiinta ku nool turkistaanta bari waxaana tirkoobyada rasmiga ah ay dadkaasi ku sheegaan kow iyo toban milyan oo ruux laakiin ilo wareedyo ka tirsan muslimiinta ayaa diiday arrinkaasi iyagoo ku tilmaamay tirada muslimiinta turkistaanta bari shan iyo labaatan milyan oo ruux sida uu sheegay mu'tamarka caalamiga ah ee muslimiinta aigoor dhulka turkistaanta bari ayaa leh ahmiyad istaraatiijiyadeed oo weyn sababo ku aadan mowqica juqraafi ahaaneed oo uu dhaco dhulkan wakhtiga dheer gumaysiga ku jira iyo sida uu udubdhaxaadka ugu yahay waddooyinka isaga kala gudba ganacsiga dunida qaybo ka mid ah aqoon-yahan cabdulaahi aadan cabdulleh waxa uu isdul istaag ku samaynayaa ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee dhulka turkistaanta bari xaqiiqatan dhulka turkistaanta bari oo ka tirsan dhulweynaha aasiyada maaragtay dhexe xaqiiqatan waxa lagu haysto oo ugu daran waa istaraatiijiyada uu leeyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo maaragtay dhaqaalaha iyo waxyaabaha dhexeegaaga waxaa la yidhaha turkistaanta bari waa dal istiraajo aad ugu ah dhinacyo badan hadday noqon lahayd xagga isgaarsiinta oo waxaa ku taala la yidhaahaa maaragtay waddo isku xirta galbeedka caalamka ama bariga dhexe ee maaragtay isla aasiya ilaa halkaas oo safaradii hore ay qaadi jireen oo haddana weli uu shiinuhu rabo inuu halkaasi ka hirgeliyo oo maaragtay istaraatiiji aad u ah xagga waxqabadka ganacsiga iyo isu gudbidda iyo wixii la maalo waxyaabaha kaleo istaraatiijiga ah oo dalkaas uu maaragtay cajiibka ku yahay isagoo dal islaama ah oo boqolkiiba boqol maaragtay weliba sunniyiin dadkiisu yihiin waxaa la yidhaahaa dhaqaalaha ugu badan ee maaragtay ceegaaga dhulkaas ase ayaga ugu badan dhulweynaha shaynahan ujeedaa waxay leeyihiin kutubtu boqolkiiba siddeetan yani waxa haray waa nisbaq da'iila jiddan weye boqolkiiba siddeetan shidaalka shiinaha wuxuu ku jiraa turkistaanta bari waa qodob oo runtii yacni ay og yihiin oo lagu jiifo oo lagu joogo boqolkiiba siddeetan waa dhulkaas wey dhulkaani dhul badan oo muslimiina oo maaragtay dhul weyn oo muslimiina oo dhulkaan horey saan sheegnay yacni ayuu ka go-ay oo badan oo kulli magacaasitaanka ugu wada dambeeyo oo maaragtay xuduuda laleh oo kulligood dhul aad qani u ah yacni shiinaha iyo maaragtay ay aad u haystaan shiinaha iyo ruushka iyo halkaa u dhexeeya oo aad loo yara gumaado marka shidaalka boqolkiiba siddeetan hadduu meeshaa yaallo dadkan ay dad muslimiina yihiin maxaad isleedihiin marka waxaa kaloo la yidhaahaa boqolkiiba sagaashan waxaa laga helaa macdanta yuraniyamka oo caalamka ugu qaalisan weliba nooca caalamka ugu qaalisan ee maaragtay yuraniyamka laga sameeyo hubkan nucliyerka iyo waxyaabaha la miyaalay iyo midka warshadaha iyo lagu bacrimiye iyo aad la iskugu haysto yacni maaragtay boqolkiiba sagaashan isagana waxaa la yidhi aad buu ugu badan yahay waa istiraatiijiyadeedii waxaa kaloo istiraatiijiyadeed ka mid a waxaa laga helaa gaaska gaaska lagu magacaabo gaaska khalqiga ama gaaska abuurka gaaska dabiiciga lagu yidhaaho oo ilaahay subxaana wa tacaala hodan ogaga dhigay oo asaga aan xadba lagu sheegin aad buu uga buuxaa la yidhi waa kayd marka waxaa ka mid a waxyaabaha xagga dhaqaalaha lagu haysto ilaa waxaa la yidhaha lix boqol oo milyan oo tan oo dhuxuldhagaxda loo isticmaalo warshadaha iyo maaragtay shifaynta batroolka iyo waxyaabaha la halmaala iyo wax badan loo adeegsado ayaa iyadana taalla oo meeshaas agaagta waxyaabahaasoo dhan ayagoo jiraan oo intaasoo dhan istiraatiijiyada uu leeyahay haddana dalkaani waa dal muslim ah waa dal muslima waxa ka socda iyo waxa laga samaynaya iyo waxa idaacadaha iyo inkastoo iclaamaadka iyo ay ka xiran yihiin oon hadda iclaamaad badan aan laga maqal oo la garanaya dhulkaasi inuu dhul iska maaragtay dhul iska xiran uu yahay oo shiinaha haddana waxa lagu haysto istiraatiijiyadaas ayaa ka mid a dhulkaasi waxaa ka socdo isirsifayn taasna waxaa dheer waa dal islaam ah wey saan ishaaray waa islaamkooduna waa islaam boqolkiiba boqola waxa haysta oo ku dheganna waa dowlad mulxid ah oo ilxaadkeeda uu aad u cumiyo od garanayso shuuciyada oon diin iyo alle iyo bahalkii iyo aan howlba ku lahayn marka istiraatiijiyada dalkan haddaan soo koobo xaqiiqatan waa istiraatiijiyad aad u dheer aadna u weyn meel fiicanna ku yaallo sidaasaana maaragtay lagu haystaa loona maaragtay gumaadaya تملك الضيم قلبي لا يفارقه إني أكاد من الأحزان أنتحر وفل صبري يا أمر لا عزاء له فلا أكاد لهون الأمر أصطبر muslimiinta ku nool shiinaha iyo dhulka turkistaanta bari ayaa la kulmaya gaboodfalo iyo isirnaceeb xargaha goostay oo kaga imaanaya xukuumadda shuuciga ah ee shiinaha heerarka dulmigaasi ayayna qowmiyadaha ku kala duwan yihiin tusaale ahaan qowmiyadda alhiwa dhibaatada ay kala kulmayso xukuumadda shiinaha waa ay ka yartahay tan ay la kulmayaan muslimiinta turkistaanta bari sababtuna waxa ay tahay iyadoo qowmiyaddan aanay u hanqaltaagaynin inay ka hoos baxdo gumaysiga shiinaha dadkeeda ugu badanna ay ku hadlaan luuqadda mandarinka ee looga hadlo dalkaasi taasoo ka dhigta inaan inta badan laga aqoonsan shiinaiska kale laakiin muslimiinta turkistaanta bari gaar ahaan qowmiyadda aigoor waa dad ku ad adag diintooda ah wayna iska diideen inay ku milmaan shiinaiska kale waxaana ay kaga soocan yihiin wax weliba sida labiska magacyada iyo dhaqanka oo waxay magac ahaan xitaa la baxaan magacyada carabta iyo kuwa muslimiintu ay jecel yihiin tani oo ku tusinaysa sida ay ugu faanayaan diintooda oo ay ku dhagan yihiin joslin zizari oo ah barofeysar wax ka dhiga jaamacadda harvard ahna maamulaha barnaamijka islaamka iyo reer galbeedka ah ayaa tilmaamaya in xadgudubka adag ee shuuciyiinta shiinaha u geysto qowmiyadda muslimka ah ee ay goor ay tahay mid ka dhalatay cabsida ay shuuciyiintu ka qabaan in qowmiyaddan ay xoogaysato dalka shiinahana ay ka go'do sidaasina jamhuuriyadda shiinaha ay ku kala furanto sidaba ku dhacday midowda sofiyeeti sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii taageerada aan dhabta ahayn ee ruushka u muujin jiray muslimiinta turkistaanta bari waxa ay muslimiintaasi dhaxal siisay dhibaatooyin badan xukaamtii dhulka ka talinaysay ayaa ruushka la saxiixday heshiisyo ganacsi iyo kuwo militari oo ka dhigtay hantida turkistaanta bari mid uu sida uu doono ka yeesho midowgii sofiyeeti marxaladan ayay taariikhyahanada iyo dhaqaalyahanadu waxa ay ku tilmaamaan marxaladii boobka ballaaran ruushka ayaana qabsaday ilihii dhaqaalaha ee dhulkan laakiin waxaa hoos u dhigay jabkii ruushka ka soo gaaray dagaalkii labaad ee dunida markaas oo ay meesha ka baxday boobkii ruushka ee turkistaanta bari loolanka ruushka uu ku leeyahay shiinaha ee uu ku sheego inuu ku garab taagan yahay turkistaanta bari kama hor istaagin labada dhinac inay isku kaashadaan daminta ilays weliba oo islaami ah oo ka soo bidhaama mandiqadda aasiyada dhexe sida muuqatana waxay labada dhinac ka dagaalamayaan in turkistaanta bari ay yeelato dowlad madax bannaan sidaasi darteed xarakaadkii taxarurka iyo kuwa jihaadka ee mandiqadan ka hana qaadayba waxay ku qasbanaayeen inay si un xiriir ula yeeshaan ruushka arrinta aadka ay uga dagaalameen ruushka iyo shiinaha ayaa ahaa in muslimiinta turkistaanta bari ay la midoobaan walaalahooda iyo ehladooda turkistaanta galbeed taasoo haddii ay midoobaan ay ka imaanayso awood adag oo iska caabin karta guumaysi doonka inkastoo turkistaanta ballaaran ay martigelisay siraac iyo loolan soo jiitamayay laba qarni oo xiriir ah haddana ugu dambayntii ruushka iyo shiinaha waxa ay isku waafaqeen inay kala goostaan dhulkan khayraadka badan baac dheerna ku leh taariikhda islaamka haddaba iyadoo aan ognahay shiinaha iyo ruushka inay loolano badan soo dhex mareen ilaa haddana uu ka dhex jiro siraac dhanka dhaqaalaha la xidhiidha ayaa waxaa la isweydiin karaa waxa ay ugu midoobeen muslimiinta turkistaanta bari waxaa su-aashaasi ka jawaabaya aqoon-yahan maxamuud ugaas
saddex qodob baa lagu soo koobi karaa sababta arintaas iyo in ayagoo dhexdoodu aysan boqolkiiba boqol heshiis ahayn ama aysan midaysnayn ama aysan maxaanku yirahdaa isku dan iyo maxaanku yidhaahdaa dana ahayn in ay haddana ka midaysnaadaan maraaxil kala duwan iyo xiliyo kala duwan yacni hagardaameynta iyo duulaamada ka dhanka ama lagu qaadayo ama lagu qabsanayo wadamada iyo dhulalka muslimiinta iyo shucuubta muslimiinka qodobka labaad oo arrintaas sababta u waxa weeye khilaafka u dhexeeya dowladahan iyo nidaamyadan yacni gaalada iyo tusaale ahaan ruushka iyo shiinuhu yacni khilaafkoodu ma ahan khilaaf jawhari ah ama asli ah ama khilaaf diin ku saabsan iyo caqiido ku saabsan ma aha waa khilaaf maxaanku yidhahdaa secondary ah oo dhaqaale iyo marxalad gooni ah iyo qodob gooni ah xilli gooni ah ku saabsan weeye xilli kasta iyo meel kasta iyo marxalad kastana yacni ay suurtagal tahay oo ay xaqiiqatan fududahay inay ka heshiiyaan ayagoo danahooda maxaanku yidhahdaa eegaya oo khilaafkoodu waa khilaaf yacni laga heshiin karo oo laysku soo dhoweyn karo oo dana dhaqaale boqolkiiba sagaashan ama inta ugu badan dana dhaqaale oo barax tiran maxaanku yidhahdaa ku saabsan marka labaad nacaybka ay si wada jira muslimiinta u qabaan oo shucuubta muslimiinta ah oo ama xadka laleh ama dhulalkoodii ay haystaan ama ay duulanka ku qaadayaan nacaybka ay u qabaan waa nacayb iyo khilaaf iyo maxaanku yidhahdaa arrin caqiido oo asli ah oo jawhari ah oo aan marnaba xaqiiqatan aan isbedelaynin oo dhaqaale iyo khayraad iyo maxaanku yidhahdaa saameyn siyaasadeed iyo dan marxalad iyo maxaanku yidhahdaa meel ku kooban maxaanku yidhahdaa ka xeel dheer oo ka weyn oo runtii ka qoto dheer qodobka saddexaad waxa weeye oo arrintaa mas-uulka ka midahu islaamku dowladahani iyo nidaamyadooda iyo shuuciyadooda iyo aragtiyada ay u kala taagan yihiin ama aaminsan yihiin ama maraaxisha kala duwan ay kala haysteen wuxuu mar walba ku hayay ama ku ahaa khatar jiritaan oo dhab ah oo lid ku ah nidaamyadooda kufriga ee maxaanku yidhahdaa ama shuuciyad ah ama jamhuuriyad ah ama allaadiiniyad ah maaragtay ee wadamadaas iyo dowladahaasu ay ku dhaqmayeen oo ay hirgelintooda iyo maxaanku yidhahdaa faafintooda ay si toosa ay uga shaqaysiinayeen sidaa darteed nidaamkan khatarta jiritaan kuwada ah dowladda shiinahana sideeda uga ah maxaanku yidhahdaa nidaamkii soofiyad iyo ruushkana sidiisa uga ah uguna ahaan doona mar kastana ugu ahaa yacni inay isku bahaystaan oo ka takhaludisi in laga takhaluso ay yool iyo maxaanku yidhahdaa hadaf mushtaraga ay ka dhigtaan waa arrin maxaan ku yidhahdaa xaqiiqatan yacni la saadaalin karo oo logic ahoo maaragtay ay ku qasban yihiin intaa marka laga soo tago dhulalkan muslimiintu khaasatan turkistaanta bari iyo xataa turkistaan algarbiya ama turkistaanta galbeedba yacni waa dhul yacni aada u baaxad weyn mar marka labaadna khayraadka iyo macdanta iyo maxaanku idhaahdaa dhaqaala ahaan yacni wadamadan ruushka iyo shiinuhuba aysan boqolkiiba boqol maxaanku idhahdaa ka maarminin sidaa darteedna marxalad kasta iyo xilli kasta ay ku qasban yihiin yacni wasiilo kasta oo ay ku hubin karaan in maxaanku idhahdaa boobka hantida dhulalkanu uu sii socdo maxaanku idhahdaa inay fuliyaan oo ay iska kaashadaan oo ay ku midaysnaadaan
فادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء واحفظنا kadib geeridii shuucigii weynaa ee shiinaha hogaaminayay ee mowtaasi tanka ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii iyo siyaasaddii shiinuhu qaatay ee ahayd inuu xiriir furan la samaysto dibadda si uu ganacsigiisa u horumariyo waxba iskama bedelin dhibaatadii lagu hayay muslimiinta turkistaanta bari waxa welibana sidoodii hore ayay ku sii socdeen gacanta birta ah ee uu shiinuhu ku hayo muslimiinta turkistaanta bari ayaa sii xoogaysatay wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa iyo burburkii midowda sofiyeeti wixii wakhtigaasi ka dambeeyey markii reer galbeedku qaaday bandiiradda la dagaalanka islaamka ayna dhaceen weerarradii kow iyo tobanka setembar shiinuhu wuxuu ceegada kusii dhejiyey ehelkeena turkistaanta bari shiinaha ayaa albaabada isugu laabay masaajidda turkistaanta bari wuxuu gubay maqdhuudhaadka iyo kutubta islaamiga ah ee ku qoran luuqadda carabiga waxaa la diiday barashada cilmiga shareecada islaamka iyo luuqadda carabiga iyadoo ay intaa dheer tahay dilka iyo gumaadka aan kala sooca lahayn ee loo geystay muslimiinta welibana ilaa iyo hadda lagu sii hayo muslimiinta turkistaanta bari tani waxa ay keentay intii ka badbaaday in ay ka soo cararaan dhulka turkistaanta bari ayna soo micin bidaan dalalka caalamka qaarkood turkiga ayaana lagu tilmaamaa meelaha ugu badan ay ku nool yihiin reer ay goor maadaama dhalasho ahaan ay isxigaan laakiin nasiib daro muslimiinta ka soo hijrooday turkistaanta bari kuma badbaadin dalalkii ay soo micin bideen oo waxaa loo gacangeliyey xukuumadda shuuciyada shiinaha turkiga ayaana ka mid a dalalka shiinaha ku wareejiyey muslimiin badan oo ay goor ah isagoo ilaashanaya maslaxadda dhaqaale iyo xiriirka ganacsi haddaba maxay diinta islaamka ka qabtaa in qof muslim ah loo gacangeliyo dad gaalo ah waxaa su'aashaasi ka jawaabaya sheekh jaamac maxamed cuhmaan taa jawaabteeda ilaah baa inoo sheegay oo qofkii camalka ku kaca inuu maarata diinta islaamka uu ka baxayo qur-aanka ayay ku caddahay oo inoo sheegay waana naaqid min nawaaqid alislaam oo qofku diinta uu kaga baxayo ilaahay wuxuu ku leeyahay aayad qur'aana suuratu maayada ku timi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahum minhum muslimiinay gacal ha ka dhiganina yahuud iyo nasaara gacal iyo maarata saaxiib ha ka dhiganina iyagaa gacal iyo gargaara isu ah iyagaa isu nusreeya iyagaa walaalaa gaalo marka waxaa qof laakiin idinka idin ka mida oo iyaga maaragtay walaaga siiya oo jeclaada oo u gargaaro oo u nusreeya fa inahum minhum kaasu khalaas idinka muslim islaamka wuu ka tegey iyagu kamid noqday gaal iyagoo kale ayuu noqday aayad wuxuu ilah kusoo gabagabeeyey in allaha laa yahdi in allaha laa yahdi lqowm aalimiin aalimiin ay alkaafiriin ay aayaddu maaragtay tusada inay yihiin qofkii meeshaa gala ilahay maaragtay uusan hanuunka qofkii maaragtay gaalnimo islaamkiisi intuu ka tago oo gaalo garab siiyo oo diintii si cad uga baxo isagoo xaqii u cadyahay kaas waxaa weye gaalnimadaas inuu ku dhintay ayay u dhowdahay oo saa maaratay u naar ku galo ilahay wuxuu kaloo leeyahy aayad kale wlmuminuuna wlmuminaatu bacduhum awliyaau bacd muslimiinta waxaa la rabaa inay gacal isu noqdaan iyo gaashaan iyo maarata kuwa isu kaalmeeya marka inay isu dhiibaanoo gaala isu dhiibaan iska dhaafe waxaa la rabaa inay noqdaan jasad waaxid oo hadduu jidka mid wax gaadhaan qayb gaadho waad ogtihiin habeenkii haddii far wax kaa gaadhaan ma seexanaysid jidkii o dhan baa u gurmanaya oo xanuunkii dareemaya saasaa muslimiinta laga rabaa rasuulku sal sl wuxuu leeyahay almuslimu akhulmuslim laa yadlimuh walaa yuslimu muslimku waa walaalka kale muslimka walaalkiis ma dulmiyo mana dhiibo waman kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatihi ninkii muslim u gargaaro dantiisa u fuliya ilaahay baa garabkiisa ah oo u kaalmaynayo waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu biha canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ilahi wuxuu leeyahy qofkii ka fujiya dhib haysta qof muslimka maaragtay ka dulqaado oo ka fayda ilahay isagana wuxuu ka faydayaa sababteeda kurbad ama dhib ka mida waxa dhacaya هواشة يوم القيامة دبت كده سميت كم إلهي كف إذا أبو إلهي آية تقول إلهي ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة نكي مسلم عيبتي سيئي قرية وحمارتي عيب قرينا إلهي ما نتب قيامة سجنا وأسطرا وأمام الملأ كما كشف وكما كما عيبيو marka su-aashaas weydiinayna waxay tahay dhiibis qof muslima la dhiibo oo gaalo loo dhiiba ma yahay maka ma ka mid yahay mudaaharatu mudaaharatun wa nusratun lahum am la markaad gaal muslim muslim intaad soo qabato u dhiibaysa muslimka mahoo gaalo dil saa waxaa doonta ku fal ama xabsi ku daa'imi ama dil aad leedahay arrintaasu ma tahay inaad u kaalmaysa gaaladii oo garab siisay ma tahay mise maaha su-aashu waa iska cadda jawaabtu ila tahay mudaahara weeyaan iyo iyo garabsiin aad gaalo garab siisay oo muslimiinta uga haylisay arrintaasuna waxa weeye naaqid min nawaaqid alislaam waxaan inagu ognahay oo si yaqiina u ognahay gaalo in loo nusreeyo loo kaalmeeyo oo gacan maaragtay iyo garab loo noqdo maaragtay gacan loogu kaalmeeyo ama carab lagu kaalmeeyo ama maal lagu kaalmeeyo iyadoo muslimiinta maaragtay maaragtay ay la dagaalamayaan garab lagu siiyo inuu islaamka ku burayo waa shay inu caqiidadeena aanu aaminsannahay diintuna ay noo caddaysay weeyaan kama qaala tacaala falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriin amar baa lagugu siiyey muslimow nabigaa lala hadlaya laakiin amarku de muslimiinto dhan buu khuseeya falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriin gaala ha u noqon garab ha u noqon suurat lqasas aayadda sideetan iyo lix weeyaan marka gaala garab loo noqon maayo muslim baa u dhiibaa tidhi iskaba dhaaf muslim loo dhiiba loo gacan geliye kaalmo yar iyo mid weyntuna iyagoo muslimiinta la dagaalamaya lagu kaalmeyn maayo ibnu cabaas ba wuxuu leeyahay radi allahu canhuma laysa attuqyatu bilcamali inama attaqiyatu billisaan markaad gaalnimo ku dhawaaqayso aad sheegaysid camalkuma camal gaalnimaa ma samaynaysid laakiin waxaa lagu leeyahay waxaa loo yahado ikraaha ama tuqyadu waa carabka keliya intaad ka odhanaysaa adoo qalbiga oo iimaankii kaaga buuxo oo marnaba aan gaalnimo maarata qalbigaaga ayan gelin oo maaragtay iimaanku ku camiran yahay sidaa darteed laa yajuus ma banaano ma banaano xaal kasto maarata xataa fi xaalat alikraah marka lagu qasbe madaxa inta lagaa saaro kalaashakoofka lagu yidhaahdo camalkan gaalnimada ah samee ma ku banaano waa arrin keenaysa kufur weeye haddaad gaalo markaa aad ugu kaalmaysid intuu gaalku ku soo qabto oo baastooladda ku saara ama qoriga madaxa kaa saara oo ku yidhaahdo qofkan muslimka aad dil kaale ila dil maka yeelaysid nafta dhiigga muslimka ee macsuumka taada kama kama liito adiga ha lagu dilo intii muslim kale aad taada ku badbaadin lahayd waxaa keliya la ogolaya ikraha waxaa weeyaan inaad carabka kaga dhawaaqdo kelimatul kufur haddii maaragtay ikraah lagugu sameeyo oo xorriyadda lagaa qaado oo si dhaba iyo dee maaragtay goodi dhaba ay tahay oo uu fulinaya qofkaa ku qabtay qofkaa maaragtay ku ikraahaya ama ku qasbaya uu fulin karo arrinta maarata kugu kugu maarata kugu goodiyo kugu cagsul hadduu fulin karo oo isla markaa weliba uu fulin karo oo maxaa la yidhaahdaa carabka way ku bannaan tahay inaad gaalnimo kaga dhawaaqdo laakiin de sida aayadda qur-aanka sa inoo sheegtay ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan kaa un baa ka badbaadaya haddii aad kelmadda ku dhawaaqdo laakiin qalbigii kuu dhowrsoon yahay iimaankaagii ku dhowrsoon yahay gaalnimadii markaa waad afkood kaga dhawaaqaysa laakiin ma gaaloobaysid imaamu lmufasiriin abari imaamu abari isagoo aayaddan fasiraya ilaa an tattaquu minhum tuqaah aayaddaa suuratu al cimraan ku jirta isagoo fasiraya wuxuu leeyahay ilaa an takuunuu fii sulطaanihim fatakhaafuuhum marka keliya aad kelmada kufriga ku dhawaaqaysaan waa markaa iyo awood idin qabsadaan oo gacanta idinku dhigaan suldaankooda iyo awooddooda aad noqotaan marka aad ka baqdaan haddii aad ka baqdaan calaa anfusihim haddaa naftiina u baqda inay idinka jaraan nafta idinka gooyaan ama dee dhib weyn idin geystaan xub inay kaaga gooyaan ha noqoto iyo dee sidii arrin aan maaragtay laga fursan karin oo naftaadii aada u dhibaysa ha noqoto mar hadday arrintaa kugu qasbaan markaasay tuqyadu kuu furan tahay marka inaad u muujisato alwilaaya fa tudhiruu lahum alwilaayata marka haa gaalnimada waad ku raacsanna iska dheh afka ka dheh carabkaad ka odhanaysaa wa tudmiruu lahum alcadaawata laakiin qalbiga maxaad ugu haynaysaa alcadaawata collaytan iyo nacayb ayaad ugu haynaysaa walaa tushaayicuuhum calaa maa hum calayhi min alkufr kuma raacaysaan kufriga ay ku jiraan iyo gaalnimadooda kulama dhacaysid qof muslimaa dil baadan ka yeelaynin waxaad wax kasta oo maarata ay kugu qasbaan oo camal ah nebiga caybaada nebiga maaragtay afka waad ka odhan kartaa waad nebiga hadal gefa waad samayn kartaa adoo nafta ku badbaadsanaya laakiin camal camal acmaasha waa la isku haystaa in ikraah uu galaba ibn cabaas wuxuu leey inama tuqyatu bilisan waa kan odhanaya waxaa lagu badbaadaya ikraah keenaya waxaa weeye ikraah ku- kaa badbaadinayo waa hadalkaas aad ku- aad maarata qalbigiina ku camiranya laakiin ficilkii inaad ku dhaqaaqdo maba ogola culimmada qaar oo ibnu cabaas hogaaminayo saasayba qabaan iyagu وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعلم dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta saddexaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmeyno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفتفد الفتفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى